maxkamadda february labadeed labada kun todoba iyo tobanka maxkamadda i c j da waxay go-aan ku gaartay in ay sharciyad u leedahay inay maxkamadda ay gasho keiska soomaaliya iyo iyo kenya ay dhegeysato marka taa markay dhacdo kadib kenya waxay soo gudbisay waxa la yidhahdo counter memorial dacwadii anaga qornay jawaabteeda ayay soo gudbisay marka jawaabti ay soo gudbisay ayaa waxaa ku jiro waxyaabo oo maaragtay oo oo oo jawaab dhinaceena oga looga baahnaa kuwaas oo ah in marka annaga markii ay dhacday sanadkaa maaragtay february lasoo dhaafay in maxkamadda aan tagnay aan codsanay maaragtay anagii kenyaba maaragtay aan codsanay in mar kaloo qoraalo oo jawaab ah in laisdhaafsado marka annaga qoraalkii jawaabta ayaan maanta oo maanta oo muddadii aheyd aan gudbinay kenyana maaragtay lix bilood kadib december sideed iyo tobankeed iyadana waxaa laga sugayaa maaragtay jawaab sidaas oo kale ah inay soo gudbiso marka hadda maxay tahay marka kenya ay iyana soo gudbiso maxaa xigaya xaggee loo gudbaya waxaa loo gudbaya maxkamadii marka wixii ka dambeeya sanadka socda maxkamadda go-aanay gaaraysaa iyadoo timid waktigay haysato darteed ayaa go-aan ku gaaraysa muddo lix bilood sagaal bilood gudahood inay go-aan ku gaarto dhaa taas ayaa wuxuu noqonayaa maalmahaas ayaa waxay noqonayaan dhegeysiga maxkamadda marka jawaabta xigtee laga sugaayo maxkamadda waa inay sheegto waktiga dhegeysiga uu bilaabanayo ee in ay go-aan gaarto muddo kaley qaadanaysaa may taa waxaa ka horeeya markuu horeysa ee jawaabta kenya oo iidana loo jmar laga sugaayo inay keento lix bilood annaga hadda kadib oo ah bisha dece december sideed iyo tobankeeda marka ay jawaabaha qoraalada ay maaragtay gacanta ay u galaan maxkamadda markaa maxkamadda way fariisanaysaa waxay leedahay mataqaanaa maalintaas maalmahaas ayaan mataqaanaa aan go-aaminay in maxkamadda dhegeysigu bilaabanayo n haddii marka kenya waxyaabihii ay la sheegay inay codsanayso waxaa ka mid ahaa in banaanka aad ku wada hadashaan marar badanna madaxda labada dhinac waa ay is arkeen ma laga yaabaa in laydinku qanciyo in meel ka baxsan maxkamadda aad wada hadalka ku gashaan runtii horta waxa waaye sidaad ka warqabtay warayshiga ay bixisay maaragtay wasiiradda arrimaha dibadda wasiirkeena arrimaha dibadda uu beeneeyey inaysan mataqaana wada hadal jirin ilaa haddeertana ima muuqato inay dawladda diyaar u tahay inay wada hadal gasho marka sidaas darteed doodaas ilaa meesha waan ka saaraya marka hadda waxyaabaha aad sheegtay in kenya ay kusoo dartay jawaabteedii dambe maxaa kamid ahaa oo aad ka jawaabteen
kenya waxyaabaha ay kusoo dartay waxaa kamid ahaa iyadoo ku doodaysa in maaragtay xuduudii maaragtay annaga mar hore ayaan annaga go-aansanay soomaaliyana aysan hadlin sidaas darteed xuduudii way noo go-an tahay marka arrinna adi arrin jawaabo ma hadallo oo maaragtay difaac sharciyan iyo mataqaanaa iyo iyo iyo dhaqanba aan ku jirin darteed marka jawaab fiican oo qurux badan ayaa looyaradii mataqaanaa oo ilaa iyo laba qoraal ah ayaan maanta gudbinay marka sidaa la soco marka waxma nooga taaban kartaa qoraalkiinaas waxyaabihii aad kaga hadasheen
horta waxaas waa waa sir sir sir maxkamadeed waaye marka taa arrintaa idaa kama hadli karo waxyaabaha jawaabta annaga nooga qordhaa kama hadli karo marka ilaa iyo muddo intee la egaa ayaa la filayaa in kenyana ay dhinaceeda soo jawaabto
waa taa waa iri maaragtay lix iyo tobanka december sanadkan marka la gaaro ayaa kenya iyadana muddadii la siiyey ay ku eg tahay